halkani waa radio ceegaag oo aad ka dhegaysataan barta internetka ee ceegaag dot com dhegaystayaal maanta waxaanu idiin haynaa baaq nabadeed madasha lixdanka ee u durayaan shacabka ku dhaqan caasimada gobolka mudug ee gaalkacyo iyaga oo hoga tusaalaynaya qiimaha ay nabadu leedahay haddaba baaqa waxaa daadihin doona mid kamida madaxda madasha garyaqaan ee waatane dhegaysi wanaagsan bismillahi raxmaan raxiim halkan waa madasha sigisty ummadda soomaaliyeed ay ku kulanto khadka telefoonka oo baaq nabadeed uga diraysa dagaalka ka socda magaalada gaalkacyo dhammaan khiyaarta sharafta le ee ku jirta madasha sigisty dhammaantiinba waxaan rabnaa inaad gudbisaan codkiina ku aadan dagaalka ka socda gaalkacyo si aan ugu gudbino walaalaheena reer puntland iyo galmudug inay joojiyaan xabadda wadahadalna lagu soo dabaalo arrinta waxaan ku bilaabayaa xaqudir asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa xaqudiris waxaan kasoo jeedaa gobolada sooliye sanaag iyo cayn ama bulshada reer khaatumo waxaan kamid ahay qurba joogteeda waxaan doonayaa inaan idhaahdo marka ugu horeysa inna lilahi wa inna ilahi raajicuun waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaahay ha u naxariisto wixii ku geeriyooday dagaalka maanta ka dhacaya magaalada gaalkacyo wixii ku dhaawacmayna ilaahay ha u boogadhayo waxaan rabaa inaan ku daro wixii caqligaygu ituso oo aan u arko maslaxadda ummadda walaalaha ah ee wada degan magaalada gaalkacayo waxaan rabaa inaan idhaahdo caqligu ha taliyo waxa weeye ummadda soomaaliyeed maanta uma baahna dagaal waxaan u malaynayaa inay kasoo dheragtay oo ugu filan tahay intay soo martay dagaalkii waddankan ka soo dhacay muddada badan soo socday ee dhowr iyo labaatanka sano aynu odhan karno gaalkacyo waa meeshii dagaalka ugu ba-ani uu ka dhacay ummadda inta ugu badanna aynu odhan karno qabuurahoodii baa maanta ku yaala marka intii ummaddaas usoo hadhay iyo intii u dhalatay in maanta haddana nin siyaasi uu doono inuu jaranjarada kaga gudbo isagoo ku hiigsanaya mabdigiisa siyaasadeede iyo waxa uu higsanayo waxaan odhan lahaa haddii ay ummaddani xasuuqanto hadda waxa uu jaranjarada ka dhiganayo waxa uu higsanayo uu rabo inuu ku gaadho ma garanayo meesha uu ka heli doono waxaan odhan lahaa anoo hadalkayga soo gaabinaya caqligu ha taliyo ummadani waa ehel meeshanay ilaahay ku abuuray galmudugna ka tegi mayso puntlandna ka tegi mayso marka wixii aan la hurayn waxay u baahan yihiin in caqli la hoosgeliyo ummadduna ay danta islaamnimo danta derisnimo labadaba inay garato sidaa daraaddeed waxaan odhan lahaa ummadda caqliga haw taliyo garashaduna ha shaqayso asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaa igu xiga xaaf libax asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waa xaaf libax kasoo jeeda gobolada puntland magaalada gaalkacayo tacsi u diraya intii ku dhimatay maanta magaalada gaalkacayo ee ka kooban gobolada puntland iyo galmudug waxaa unaxariista aan leenahay wixii kale oo kasoo dagaala waa inay ku waana qaataan wixii dhacay waana inay shaqeeyaan caqligu wabillahi tawfiiq
waxaa iigu xiga seefullah seefullah dhammaan waxaan salaamayaa warbaahinta magacaygu waa seefullah waxaan kasoo jeedaa gobolka sool iyo sanaag iyo cayn deegaanka khaatumo waxaan aada iyo aada uga tacsiilinayaa dadkii ku dhintay dagaaladaas dadkaas soomaaliyeed ee walaalaha ee dariska ay macnaha dhex maray waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto wixii dhintay inta kalena ee dhaawacana ilaahay ha bogsiiyo waxaan odhan lahaa dagaalkani kolley rafaahino sabab fara badan ma laha dad baa ku dhimanaya degaankanna cidina ku kala guuri mayso waa la wada deganaanaya horeyna waa loo wada deganaa haddana waa la wada deganaanayaa waxaan anigu ku talin lahaa nin dhintay baa loo taliyaaye nin nool baa loo taliyaa nin dhintay cidina uma talin karto dadka walaalaha ee caqligooda ha soo celiyeen ilaahayna ha ka cadsadeen dhiigga muslimka ee walaalaha ay daadirayaanna ha ka waantoobeen oo bilahu tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam shahdiid may maqashaa assalaamu calaykum waxaan marta halkan ka salaamayaa madasha sidis sidistiga waxaan kaloo halka salaam uga dirayaa dhammaan umada soomaaliyeed waxaan rabaa in halkan baha nabadeed uga diro dadka walaalaha oo ku dagaalamay gobolka mudug magaalamada xiise gaalkacyo waxaana uga tacsiyeynayaa wixii ku dhintay in ilaahay unaxariisto wixii ku dhaawacamayna ilaahay caafiyo labada dhinacba waxaan leeyahay dadka reer gaalkacyood waxaa kamid tihiin dadka soomaalida oo dagaalka waayo aragga wa meeshan cidina kuma kala guurto kumana kala guuraysaan waxaan marka baaqaygu u ahaan lahaa inaan idhaahdo meesha waa wada deganaanaysaan cid ku kala guuraysaana ma jirto caqligu ha shaqeeyo maantana inaa isku daydaan iyadoo dad badanay dhinteen kadib nabad iyo arrin aad raad raadin doontaan inta khasaaruhu yar yahay in hadda laga shaqeeyo arrintana la xakameeyo dadkii nabadda ka shaqayn jiray oo reer gaalkacyood oo labada dhinacba ahaan oo haddana ay arrintaa isu taagaan oo aan la siyaasadayn dadka wada dhashay dhibaatada ku dhex ka dhex taaganna aan la siyaasadayn baaqaygu intaasu ku salaysan yahay waana soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa mahadsan tahay darwiish may maqashaa darwiish bismi illaahi araxmaan iraxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa madasha sigirta iyo warbaahintada waxaan baa tacsiya marka hore u diraya dadkii ehelka ahaa ee ku geeriyooday dagaalada gaalkacyo gobolka mudug labadaa maamul ku dhex mara shaqaaqadii ku dhex martay wigan ilaa xalayto waxaan leeyahay inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun salaan iyo taxsi kadib baaqa nabadeed baan u diraya waxaan leeyahay dagaalkan waa dagaal siyaasadeed federaalka waxa keenay puntland iyo galmudug caalin iyo faroola inoo saxeexay tan soomaaliyeed bay u arkayeen maanu rabno hogaanka yagii aanu ku daynaynay stariska noo ahayn ee colaad maanta shacabka soomaaliyeed u abuuraan waxaanu cambaareynayna cid walboo siyaasadeynaysa deegaanka waxaanu cambaareynayna danaha soomaaliyeed cid walboo ku dulaalaysa dhiig soomaaliyeed waxaanu baaqa dheer u diraynaa isimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo culimada soomaaliyeed ee deegaankaa joogta iyo meel walba in loo gurmado loo tago nabad la cilaamiyo la xakameeyo inaan siyaasi dilaalo shacabkii soomaaliyeed wax loo dulqaadan karo maha two thousand sixteen ummaddana way daalan tahay waxaanu leenahay caqligu ha shaqeeyo qurbo joogta soomaaliyeed baanu la hadlaynaa baaq soo saara culimadaanu la hadlaynaa cid walba oo ehel u ah nabad baanu la hadlaynaa anagoo kasoo jeeda gobolada sool iyo tanaag iyo cayn khaatuma state of soomaaliya waxaanu leenahay reer khaatumo baaq madaxweynihii khaatumaanu la hadlaynaa culimadaanu la hadlaynaa cid walba oo ehel waa inuu arrintaas ka qayb galo aad baan kuu salaamaya madashan waa salaamay mar labaad
waa mahadsan tahay darwiish cansalraac may maqashaa waa ku maqlay dadka anigu waxaan ugu baaqayaa kow marka koowaad inay xabadda joojiyaan marka labaadna waxaan laga sheekeynaya iyo maamullo iyo ma jiraane waxaan leeyahay labada beelood ee soomaaliyeed ee halkaa ku dirirayo ama madaxweyneyaashoodii iyo siyaasiyiintooda ha kula socdeen ama si kale ha ahaadeene dantoodu waxay ku jirtaa inay iska daayaan dagaalka wixii hadda ka hor dhacay ama dhintay ama dhaawacmayna ay ka wada hadlaan intay ishor fadhiistaan waxaan idin sheegayaa qolada galmudugna ka guuri maayaan magaalada qolada waqooyigana ka guuri maayaan magaalada mar haddii ay sidaa tahay oo guri walaalkaa intaad ka eryato ood gasho aadan nabad ku seexanaynin oodan degaynin oo aadan unhoy kuu noqonaynin oo aad og tahay maxaa laga dhaxlay dhimasho iyo dhaawac iyo barakac iyo hanti burburta maahane waxa laga faa'iidayo ee kale ilaan qofka muslimkaa inuu wax iska sameeyo looma baahna waxa uu samaynayo waa inay ujeeddo ka dambayso u aad ku gaadhad isleeh cabdikariim xuseen guleed iyo cabdiweli gaas bal hala su-aala natiijada ay ka gaarayaan dagaalkan ay wadaan war anigu waxaan idinku baaqayaa inaad ka waantoodaan dhalinyarada kuwa jaamacadaha dhigto kuwa kale ee waxbadiinta barto kuwa ganacsatada ah dumarka bulshada rayidka noocyadeeda kala duwan waxaan idin sheegayaa wallaahi inayan cabdikariin iyo cabdiweligaas dantiina wadin dantiina ka tashada gacmaha iska qabta ha u dagaalamina joojiya qoryaha dhiga wada hadla saaad u wada noolaan lahaydeen ood magaalada u wada joogi lahaydeen idinka ka tashada nimankanu siyaasiyiinta ee soomaaliya min waqooyi ilaa koonfur joogo ummado kaley u shaqeeyaan uma shaqeeyaan shucuubta soomaaliyeed uma shaqeeyaan dalka soomaaliyeed cadowga ummadda soomaaliyeed baa soo dirsaday waa cadow fog oo ummadda soomaaliyeed loo adeegsanayo midabka iyo luuqadana inalala weeye dadka shacbigahan ugu baaqaya inay danahooda gartaan iskana daayaan xabadda iyo dilka walaalka ninna horumar kuma gaari karo hilib walaalkiiyo waxaadse haybad leedahay intaad garabka haysaana waa idin salaamaya
aad baad u mahadsan tahay caasho may maqashaa caasha ha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxda iyo wariyayaasha madasha sigista waa salaamay waxaan leeyahay ina ilaahu inay raajicuun dadkii soomaaliyeed ee walaalaha ah saaka saaka kuwada dhinta gaalkacya ilaahayna waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu kala qaboojiyo dadkaas waa dad walaalo ah oo maaragtay wiiliya abtigiisa waxaan leenahay shacabka iyo masaakiinta qaxday ha la soo celiyo magaaladana xasiloonadeeda ha lagu soo celiyo dadkaasuna meesha ku kala tegi mahayo waa dad walaalo ah intaasoo sanana wada deganaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa maslaxad inuu ilaahay dhexdooda dhigo waxaan leenahay inaa ilaahu ina raajicuun inta dhimatayna allah unaxariisto inta dhimanna hala badbaadiyo soomaaliya gacmaha isqabsada dad walaalaha tihiin dagaalna maanta wakti la dagaalama lama joogo two thousand fifteen walaalayaalow ilaahay ka cabsada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waad mahadsan tahay mariid may maqashaa mariid asalaamu calaykum horta dhammaantiin waan idin salaamay madasha shigistigana waa salaamayaa aad baad u mahadsantihiin jaaniska aad na siisteen inaan fikradayana ka dhiibana meesha ummadda soomaaliyeed anigoo ka soo jeeda meesha gobolka gaalkacyo waxaan horta leeyahay allah u naxariista labadii dhinacba dadka ka dhintay maatada ciyaalka dumarka ku barakacay ama wax ku gaareenbaba waxaan odhan karaa anigu meeshaan waa meeshii aan ku dhashay intaan aan ku leekaaday iyadoo maamul uusan jirinin baa dadka labada dhinacba ay wada degnaayeen oo nabad iyo darahooda wanaagna ay ku wada noolaayeen ma-antay oo labada dhinacba maamul ay sheeganayaan in dagaal qabiil la soo celiyo oo two thousand sixteen aad moodid dib in loogu laabtay shan iyo labaatan sano wixii soomaaliya ka dhacay waa waxa aada u fool xun oo laga naxo waxaan idin leenahay haddii aanu nahay odayaasha haddii aanu nahay waxgaradka haddii aanu nahay dadka meesha ka soo jeeda labada dhinacba si sharuud la-aana waa inay xabadda ku joojiyaan arrintan waa arrin siyaasada ka dambayso waa dad danahooda gaarka ah raadinaya arrintan waxa wadaa waxaan odhan lahaa ummadda gaalkacyo ku nool dan idiin ma ahan in la keeno ajinabi iyo ciidamo arrintan arrin siyaasadeed weeye weligiid baa nabad ku wada noolaydeen waxaan odhanayaa oo ku soo gabagabaynayaa hadalka walaalayaal dad wada dhashay baad tihiin dad ehelaad tihiin dad muslimaad tihiin wax laga naxa weeye in maanka ciyaal ay ku baaba'aan marka dantiina garta israaca gacmaha isqabsada ka heshiiya wixii dhacay asalaamu calaykum intaasaa kusoo gabagabaynaya gabadhii gabdhahan helay fawziyaan siinaya lasweerka marka fawziya may maqashaa asalaamu calaykum dhamaan waa idin salaamayaa war waan ka tacsiyeynaynaa dagaalka ka socda gaalkacyo ummad soomaaliyadu muslina ku dhimanayso inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun baan leenahay intii dhimatay labada dhinacba allaha u naxariisto waxaan anigu isbashal ahaan maadaam dumar ahay baa quduriya haweenka gobolka u dhashay war dumarow ilaahay ka baqa oo raggiina kala badbaadiya war hooyo kasta saad u jeceshaha wiilkaaga inaan la dilin waa inaad u jeclaataa wiilka kalena inaan la dilin inaad kaagana soo dirtid oo wax dil dhahdid marka la dilana aada ooydid xalku ma aha hooyooyinka soomaaliyada special gobolka u dhashay oo ka qayb qaata nabadda wiilkaaga dhinaca kala jooga sidaad u dhashaa ka kalena loo dhalay war siyaasiga macno beelay oo weliba federaalkana gaalkacyaa laga keenay caalim iyo waxaa noo soo saxeexa iyo faroole war yaa wiilashiina laysku dilin allaha laga boqo kala guuri maysaane war dadkiina kala badbaadiya oo culimmada fadhiga ka kac waxgaradka ka kaca war dadka hala kala badbaadiyo oo siyaasad dishada la yidhi soomaaliya lagu horkacaya haddana maanta in laysku dilo gaalkacyo ka timid xaaraam caleeg xaaraam caleeg ilaahay halaga boqo dadkana hala kala badbaadiyo wixii dhimatayna allah u naxariisto asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ayaan ku shaafmeeraynaa barnaamijkii guuxa dadweynaha insha allah